bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfa ilaa ka dhowaada qodobada warkan hamiiname idaacadda warsansiin hayta ganacsatada magaalada baydhabo iyo waybayo shagananteen ku badan afartan baabuur ohaan ganacsigee la saaray go-doonga faahfaahinan waybageeka lagu helahaya qaraxii geeka kudhii degmada wadajir ee muqdisho wasiirka amnigan weyba uuse biyey amara ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya weyba uuse kormeerka seeday dekada muqdisho wasiirka shaqadii shaqaalo maamul goboleedka hirshabeelle iyo weyba uuse ku hadalay shaqlaanta haysata dhalinyarada ka nool hirshabeelle talyaaniga iyo weybayareetaan naga hayta deeqooga iyo walbarasho ee soomaaliya soomaalila ka hiri koonfurta suudaan akhbaaraadka bidhaankana dhugunsidayaal weyba ku mid ah masar oya ka dhawaaqday xaalad degdege i weliba lamaano keeyaan ee oo ka guulaysadeen maratoonka baariisa
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsidayaal hamiinfayla hamiinamo isniin ow talaadana galahayta taaragdan iyo ka eedanta tumanka bila afaraad abriil sanadka lamada kuntum iyo toddobada ka dhowaada warkii ofisanga ganacsatada ka nool magaalada baydhabo iyo waybayo ku hadaleena amayo sheeganaanteen ku badan afartan baabuur ahaan ganacsiga la saari go-doonga faahfaahinta warkan waybanin hayo muxudiin xasan maxamed xusni kulankan ka dhacay magaalada baydhabo oo isugu yimaadeen ganacsatada magaalada ayaa waxa ay kaga hadleen go-doon ay sheegeen in ganacsigooda la saaray kadib markii muddo laba toddobaad ah gaadiidka shixnadaha ganacsi ee ka iman jiray muqdisho imaan jiray xarunta kumeelgaarka ee koonfur galbeed ee baydhabo lagu xanibay waddada xiriirisa muqdisho iyo baydhabo ganacsatadan ayaa tilmaamay in gaadiidkii kuwa ganacsatada u raran kusoo wajahnaa baydhabo oo gaaraya in ka badan soddon gaadiid lagu haysto isbaarooyin ay sheegeen in ciidanka militariga dowladda dhexe ay ku leeyihiin inta u dhexaysa afgooye iyo deegaanka leego halka oo muddo laba toddobaada lagu haysto waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada gaadiidka laga xanibay ee u rarnaa oo ganacsigooda saameyn ku yeeshay oo ka hadlaya isbaarooyinka gaadiidka lagu dhibaataynayo iyo caqabadaha kale ee la soo gudboonaaday dhibaataha siyaadi dhibaato horanjarti io hatan ha siyaado kale hagalli iyo laku hadalaayo taas oo ka saabsan jidkun baydhawo iyo xamar iska hirow eh wali la socotaana geegka li'ataba arbaa khamiis jimaa sabta axad isniin geeg una roogna baawurti hanroronaytii koonfur galbeed khaasatan gobol kumbaay igeda anroranayti ya xayiran wali ka xayiranyiinaha afgooye ka xayiranyin sababta lamaadna wali haytay jidkun oo isbaarooyinshay badadeen oo gooyeen ciidamada qalabka sida oo gooyen yooa isbaaradii wali ku bilowdaase afgooye ilaa leegi taali dhibkaas daraadiis lamadaas dhibaad leegi afgooye dhatoy jidka ka goyne dariska militarigiyananay dhaqawaay cabdibilaalkananay haajada borigii federaalka dhiibyananay kaajada sadde kun afar kun dhiibasaanani leey hooba kalan hayna afgooye dharaanaadasan shacabka baabacay farmaajo iyo ninka lidaado khayre wasiir gaashadhig hasilowsheeda fadhowkuka dadka baaba'siin gobolkan kiiso kore maleh xaaf bariisa maleh liitir saliida marka galaa geeka siyad ah
dhibaato masaamayti dhibaatadaas oo ninka koyti jidkun oo dheero waddadun dheeros hiraas baydhabo iyo muqdisho taasoo beryaalkun macnaa uleesa badan horey ee jareen jidku walibaan ku wareegdaani hoose maraani naska jarna baawrey iyo iyo ganacsatada caadigeeba markun waliba dhibaatada hadda oo zaa'id aan insaamayta waliba horey dhibaato beesa jartay beeso obar eh oo zaa'id eh yahayti beesadii taan unoo wedan oo beesadii taananu haysano ogolna intii beesadii qaraska zaa'id ilaa labaatan lix milyan beese beesinna ah, idna diyaarna way taa waddadii wayni horey waxaa waddada isku xirta baydhabo iyo muqdisho shaqada isaga joojiyey gaadileydii rikaabka ee ku safri jirtay muqdisho iyo baydhabo inta u dhaxaysa waxaana arrintan ay ka dhigaysaa haddii isbaarooyinka yaala dowladda dhexe aysan wax ka qaban dhibaato kale oo soo wajahday bulshada abaarta hayso wayba warar dheeraade ah ku bahaya khasaaro dhimashii dhaawac ee ku dhaladay xerada ciidanka jenaraal dhagabadan warjadii hore ee nacnaaga degmada wadajira miilasoo iska qarhiyay qof ka labisanayay dareyska ciidanka militariga soomaaliya qofkan yaa la sheegay inta ciidanka usisi caadiye anka kooyi jiray xiliyadii hore walshakeenayoon ku qabna ciidanka balse geeka miilas usan saadid balse geekayo miilas weyba uusan seeday u soo hirin dareeska ciidanka xooga dalka soomaali kureednuusi miilas iska qarxiya weyba la xaqiijiyay inti lama sarkaal oo ku tirsan ciidanka xooga dalka soomaali intiyo miilasa ka dhammadeen miilisaas oo kadhanayo dhammadeen afar askariya saraakiilla ciidanka xooga dalka soomaaliya weybayo sheegan antiyo baaritaan wadaan oo ka eedansada qofkan uusa ankasuutagal intii tuutada ciidanka hagallada kureedna miilas iska qarxiya al-shabaab iyo sheegatay mas-uuliyadda weerarkan isnidaaminta e ee kudhii xirada ciidanka jeneral dhagabadan warshadii hore ee nacnaada degmada wadajir ee gobolka banaadir afhayeenka wasaaradda amniga soomaali cabdikaamil macalin shukri oo la hadalay warbaahintii weybaud sheegay antiya jaran khasaaro dhimashii dhaawac e oo ku dharaday qaraxgaas balse usu sheegay intiyo reed ha ku faahfaahiyayaan arrimoogasa sida ogsoontidiin maanta waxaa jirtay in nin ka mid ah isu ekaysiiyey askarta ciidanka oo dariskooda qabay inuu isku qarxiyey waa ay jirtaa warshada nacnaca ama warshada ama meesha loo yaqaano jaziira xarunta tababarada ee jaziira ee lagu tababaro ciidamada militariga ah marka waa jiraan sida ogsoontidiinba dhimashana waa jirtaa dhaawacna waa jiraa cadowgu markas wuxuu isku dayayaa inuu dhibaato u gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed waa ay jirtaa marka wixii faahfaahina dheeraada ayadana waad maqsuusantihiin saan filaayo waana idin soo gaaraysaa laakiin tan imarkii uu seexilka madaxtinimo soomaaliya ka guulaysaday maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo magaalada muqdisho way bayanagatay too maalin walba kuudhiyeeyeen dilal i qaraxyo ah haanasoo mas-uuliyaddii oo sheegadayeen arakada shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo geeka kormeer kormeer shaqeedka saadi dekada weyn ee magaalada muqdisho suusa anka guurgala hanaankiyo anshaqiyahayd dekada islamarkaana lan ilaaliyow dhaqaalo laka aruuriyow dadka isticmaalow dekada maadaamay dekada yaala maadaama dekadiya weeldhati maamul cusub ra-iisul wasaaraha kulan gaar ee usalweeldhaday maamulka dekada weyba uusa ka hor wareystay qaabka iyo anshaqayahayd dekada aqabado ku jaray iyo qaabka ankafayla eelantay ay kora adeegyada iyo dekada anhayta shacabka soomaaliyeed waan laku dheerad walkasta oo sheeni kor musuq maasuq iyo ka takrifal hanti dadweyne mudane khayra iyo kaboori madaxdii iyo shaqaalaha ku howlgalow dekadaantayo ilaaliyaan mas-uuliyadda laku aaminsanyay maadaamaya dowladda wada qorshe laka wada xisaabtamo ra-iisul wasaaraha iyo carabka ka adkay intii ee lan aqbala doonantay shaqsi gaara uusa ka takrifal dhaqaalo dowladda weyban uusa kala dardaarmay maamulka cusub antiyo dardargaryaan shaqooyinka muhiimka ee shacabka soomaaliyeed iyo ankahayta dekada wasiirka shaqada iyo shaqaalo maamul goboleedka hirshabeelle iyo weyba uusa ku hadalay shaqalaanta haysata dhalinyarada ka nool hirshabeella waa ku bashiir cabdulaahi ismaan oo warkan beledweynehan inku dari wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamul goboleedka hirshabelle maxamuud sheekh cali ayaa waxa uu sheegay in ay shaqo abuur u samayn doonaan dhallinyarada shaqala-aanta ku haysata deegaanada maamul goboleedka hirshabelle waxaana uu tilmaamay in dhallinyarada qaarkood ay tahriibeen kadib markii ay shaqo waayeen mar uu arrimahaasi ka hadlaya waxau yidhi inaan wax ka qabanaa noo qorshaysan waan la soconaa inuu maamul dowlad goboleedka hirshabeelle uu ka jiro macnaha shaqala-aan dhalinyaradii dhalinyaradii inay tahriibta waa ognahay inay shaqala-aan ay meelaha la joogaan baagamuudda waa ognahay haddii macnaha ay shaqo ay helaan in wadankooda ay joogayen ay ku xasilayen waa ognahay waxaa noo qorshaysan marka inaan aan wasaaradihii iyo wakaaladihii iyo hay-adihii rayidka ahay wax walba oo shaqaal shaqadooda inaan hubino tirikoob inaan samayno inaan tirikoobtaasi markaan samayno hay-ad walba oo shaqo qaadanayso ama wasaarad walba oo qaadanayso in haddii oo cadaaladda wax lagu dhiso lagu socdo in dhammaan ay ka wada baxayaan baagamuudada inaan ballaarino wasaaradihii sida wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo kaleeto meel walba oo hirshabeelle ay mas-uul ay ka tahay inaan geeyno wasaaradda aan xafiisyo ugu furno si baagamuudada ay u iraato qorshaha noo qorshaysan marka waxay tahay inaan dhallinyarada tahriibka ay ka joogto oo aan shaqooyin fara badan aan siino insha allah hadduu ilaha irado waxyaabaha loo samaynayo sharciga shaqada iyo shaqaalaha ayaa waxay ka mid tahay si loo in la hubiyo qof walba shaqadiisa waxay tahay sababtoo ah beryahan dambe waxay badatay qof brofeshinkiisa caafimaad yahay ayaa wuxuu shaqatagaa mataqaanaa beeraha oo kaleento qof brofeshinkiisa beeraha tahay ayaa wuxuu shaqatagaa caafimaad kadib meesha waxaa ka imaan kara aqoon uma laha marka waxaasoo dhan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayaa la rabaa inay hubiso oo qofkii oo imtixaan ka qaado haddii markay waddo uusan lahayn ku socdo in la wadadan adigu ma leeda wadadan leeda in la yahdo sidoo kaleenta waxa uu sheegay in shaqaalaha ka shaqayn doona wasaaradaha ay ka furi doonaan deegaanada ay maamulaan ee hirshabeelle ay ku xuli doonaan qaab ka baxsan afar dhibic shan taas oo soomaalida inta badan ay wax ku qaybsato taas oo sumcad dil ku ah buu yidhi dadka soomaaliyeed waxaan ku xulinaynaa aqoon sababtoo ah waxaan aqoon lahayn ma soconayeen dowlad goboleed waaye dowlad goboleedka hirshabelle inay horta ay dhahanaan horta aan ka codsanaa hadduu ilaah yidhaahdo bal shaqaalaha waxaan ku qaadanaynaa aqoon waxaan ku qaadanaynaa nin walba iyo waayo aragnimadiisa waxaan ku qaadanaynaa imtixaan inaan ku qaadana jeclna anaga lafteena shaqaalaheena hadduu ilaahay yidhaahdo mar haddii oo dhijiga la dhiso oo aqoon lagu qaato ilaa waxaa la raba inay shaqeeyaan waa agaasimayaal nin walbana aqoon ku filan ninkii haasta ayaan qaadana alaayo hal soo aruuri aqoon wax ku qaadayna anaga deegaanada maamul goboleedka hirshabelle waxaa ka jir shaqa la-aan saameyn ku yeelatay dad kala duwan kuwa oo qaarkood ay ka tahriibeen waddanka soomaaliya bashiir cabdullahi cusmaan idaacadda warsan
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jabwaar ayaa weyba u sheegay in dilaaha naga deeqo wiiwalbarashe dowladda talyaaniga sii jartay ardayda soomaaliyeed gudoomiyaha baarlamaanka isaas oo kale sheegay intii muhiimatan tilahanaga walbarashadii hore lankaga heli jaray oo yee ku faa'iiday sida ay jareen ardayda soomaaliyeed weyba uu sheegay intii muhiim yeeta inti la xoojiyo xiriirkan dhexeeya wadamada soomaaliya talyaaniga islamarkaana reedlahangnaga waryaabuga iyo wadaaga jaraan weyba uusu sheegay intii dowladda talyaaniga walbarasho tayo leh kabii jartay tumiy afar kulliyadood oo tayo leh oo ka caawi jartay ardayda soomaaliyeed gudoomiye brofesor maxamed sheekh cusmaan jabaar ayaa saasoo kale sheegay inti lagu maarmaan yeetaa ti ardayda soomaaliyeed la sii walbarasho sare o tayo leh saasoo kale la siiy ardayda soomaaliyeed walbarasho beeslaan e saa daraaddeed waa ka duwan tahay xiriirkayaga oo ah soomaaliya itaaliya aan aan la leenahay waa ka duwan yahay diblomaasiyadda kale aan la leenahay waayo taariikhdaas dheer sidaa daraaddeed mudanayaal waxaa laga maarmaan ah in jiritaanka xiriirka soomaaliya itaaliya la xoojiyo la soo celiyo waxbarashooyinkii oo aan xiriirka la lahayn la soo celiyo dhammaan dhaqmadii jaamacadii soomaaliyeed afar iyo toban kulliyadood oo kasmooyin kala duwan baa halkan lagu wadi jiray waxaa ka mid ahayd tan daawada waxaa ka mid ahayd tan takhaatiirta waxaa ka mid ahayd tan oo qaanuunka waxaa ka mid ahayd dhaqaalaha waxaa ka mid ahaa injineeriya afar iyo toban kasmo kala duwan ayaa nagu taakulan jirtay halka waa lagama maarmaan inay soo noqoto waa lagama maarmaan dhallinyaradayna inaan siino tacliin waxbarasho jaamacadeed lacag la-aan ah oo hadda ay martaa haddaanan taa yeelin waxa weeyaan hoggaanka waa naga xumaanaya ra-iisul wasaare oo xasan oo kalea ma noo soo baxaya dhallinyarada hadda aan dhisna gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaar ayaa hadalkan ka sheegay kureed markii shalay muqdisho laka qabaday munaasabad bil sharafeed laka guddoonsiyayay ooyaan ku qoytay dowladda talyaaniga meel warkaas ku dhuguunsiday tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaxweynaha dalka masar cabdifataax alsise ayaa ka dhawaaqay xaalad degdeg ah oo muddo sadde bilood ee la geliyo dalka masar kureed markii lama qarax oo mantaane laka qaaday lama qanaysadood iyo ka cibaadaysadayaan kirishtaanka wadankaas weybana ka dhamaday afartii shan qof ururka daacish sheegatay mas-uuliyiinta weerarkaas antiofulian maalintii axadaha iti waanaya kudhiidi la maqanaysadood oo ka cibaadaysadayaan qowmiyadda qibdiyiinta masar weybana ka yaalay magaalooyinka tayna iyo alexandariya madaxweynaha masar cabdifataah alsiisiya ka eedayay wadamada usa wadamo usan magacawn antiyo huryahayaan deganaansha laanta dalshaya us-ona ka tilmaamay intiyo iyin ururo argagixisa sharcigan xaalada degdegaya ciidamada booliiska ee sii hayaan abood dheeraade oo ka hiri koraan qof korna kula dareerayaan waana la wareegayaan hantidii islamarkaani oo dhaafayaan xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee dadweynaga masara orodka dheer ee maratoonka lankasow ee sanad kasta laga qobda caasimada faransiiska ee baariis iyo weyba guul muhiim ah ku hooyay lamaano kenyaan ee bolo oo sodo iyo lama jar ee iyo deeri guuliyankowiinaytii ah marta ebeda kureed markiisa roori lamasa lidagiga i tuman sikan weybanuusa sidaas ka qaaday tartanka megalka habartiisa yayaana ka guulaysatay tartanka bilaanta weybaneya roortay lama saac labaatan daqiiq iyo toban sikan guulo lamaanagan iyo farxad gaar ee an ee roorowka kenya oo maalmooganbaya harayeen eedayma sheegayen tii haana ku mide iyo adeegsadeen daawooyinka mamnuuc ee ee jirka xoojiyawa warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkagi warkan anoshur ismaaciil axmed haasin saarti waana dasiin kula dareer siyaasi farxiqoo maalna farsameeya si dhugunsadayaal intii warkanka lamid ereedanku kulmaana way basiinku tabaana sidaasiyo nabadgelyo